Wasaardullaha Wasaaradda Caafimaadka, Daryeelka iyo Bulshada Dowlad-goboleedka Galmudug Daahir Faarax Fiidow ayaa si rasmi ah xarigga uga jira dayactir ballaaran oo lagu sameeyay isbitaalka degmada Gadoon ee gobolka Galgaduud. Munaasabadda xariijarka ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Gadoon, madax ka socota Wasaaradda Caafimaadka Dowlad-goboleedka Galmudug, maamulka isbitaalka, shaqaalaha caafimaadka, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada Gadoon ee gobolka Galgaduud. Ugu horreyn, waxaa xariijarka ka hadlay guddoomiyaha degmada Gadoon iyo qaar ka mid ah bulshada degmada Gadoon, iyagoo u mahadceliyay cid kasta oo qayb ka qaadatay dayactirka ballaaran ee lagu sameeyay isbitaalka degmada Gadoon.
reer gadoon u duceeya una mahad celiya maamasareedo waxa ay u qabatay gadoon intaasay idinkaga baahan tahay ayadana waxaan leennahay walaalay ha naga daaline aqoontaada iyo caqligaaga iyo wejigaaga iyo sharaftaada ayaan u baahannaha inaan ku meel marno annagu dad adiga maahane noo maqan bacdal alle lama arko wixii naga dhiman dhammaystir sareedo waxay u mareen haddaan ururkiyo afagaal riday adna eeddaa ilaahaa qaba anna orodkay waa intii hore wixii dhimman wasaaraddan ka rabnaa inaan joogno gebagabadii iyo dhammaystirka dayactirka derbigan oo la dheereeyey isla markaasna sidaa loo qurxiyo oo laloo rinjiyeeyey lix qol oo ayagana lagu sameeyey dayactir ah mataqaanaay dhismihiisii horeo waqti qaatay waxaasoo dhan waxaa wakiil nooga ahaa maamasareedo cali ebakar ayaa wakiil nooga ahayd hay-ad ay hogaaminaysay waxyaaba badan oo ay ka qabatay deegaanka isbitaalka wuxuu ahaa derbigiisu derbi aad u gaaban oo muddo hore la dhisay oo aan ku habbooneen goob caafimaad marka isbitaalka waxaa lagu daray derbigiisa waxaa lagu daray hal mitiraa lagu daray waa la salaaxay salaax fiicanaa la salaaxay korya hoosba waa laga salaaxay nuuradiisa iyo rinjigiisana waa loo dhammaystiray sidoo kale waxaan qabannay isbitaalka ilaa lix qol oo afarta hadda aan taagannahay iyo labada halka kasoo jeeda ay ka mid yihiin waxaan ka samaynay dayactir aad u ballaaran oo hadday ahaa lahayd jiingada laga bedelo safiitada iyo wax walba oo muxuu ahaa ii sheeg oo duquubay in laga bedelo waana bedelnay marka mashruucaas waxaa naga taageerayey maamo deegaanka kasoo jeeda oo la yidhaahdo maamo sareed cali abuukar oo ah runtii aan isla ognahay deegaankan iyo waxa ay ka soo sameyday
Dhanka kale, wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Galmudug Daahir Faarax Fiidow ayaa u mahad celiyay cid kasta oo qayb ka qaadatay hirgelinta ama dibadayactirka isbitaalka degmada Gadoon isagoo sheegay in wasaaraddu ay kaalinteeda qaadan doonto geyn doonto isbitaalka daawooyin iyo agabka caafimaad ee loo baahan yahay.
Ee, waxaan ballan qaadaynaa ka wasaarad ahaan sidaan hadda isbitaalka gacanta ugu hayno inuu inay wasaaraddu gacanta ugu- ugu qaban doonto baahiyaha ee dhiman ee isbitaalka ee faraha badanna aan daba taagnaan doono ilaa iyo maaragtay baahiyahaasi ee la daboolo oo ay ugu soo horeyso ee dhinacan solar systemka oo iyaduna qayb muhiim ah oo ah inuu isbitaalku helo koronto ku filan oo weliba lacag la-aana inuu helo insha allahu tacaala arrintaasna waa waa ku dadaalaynaa Dhowaan ayay ahayd markii la dhagax dhigay dibadayactir ballaaran oo lagu sameynayay isbitaalka degmada Gadoon hase yeeshee waxaa xarga laga jaray hadda dibadayactirkii lagu sameeyay isbitaalka degmada Gadoon ee gobolka Galgaduud.